weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan machadka xalinta khilaafaadka iyo barashada nabadda ee jaamacadda hargeysa ayaa daraasad ka sameeyey khilaafaadka kala gedisan ee ka jira guud ahaan gobolka geeska afrika daraasaddan cusub oo ay sameeyeen ayay ku eegeen waxyaabaha gundhiga u ah khilaafaadka arrimaha dhaawaca u geysta nabadda iyo siyaabaha ay tahay in looga gudbi karo haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu marti inoogu yahay brofesor aadan xaaji cali madaxa kuliyadda xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa waxaynu ku eegi doonaa waxyaabaha gundhiga u ah khilaafaadka bulshada soomaalida ah halbeegyada lagu cabiri karo xilliyada ay khilaafaadku soo socdaan iyo weliba siyaabaha loo xallin karo qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha dunida ku sugan ayaa su'aalo weydiin doona martida barnaamijka balse marka hore brofesor aadan xaaji cali aan weydiiyo arrimaha ay ku eegeen daraasaddan ay sameeyeen horta macad sheegan barashada cilmiga nabadda iyo xalinta khilaafaadku waa qorshayaashiisay kamid tahay inuu inuu nabadda gobolka daraaseeyo iyo inuu la socdo iyo gaar ahaan waddanka wixii jiraba inuu la socdo guud ahaan waa qeyb kamid a gaar ahaanna waxaanu gaar u eegnaa asbaabaha dhaliya khilaafka caqalad ku noqda nabadda guud ahaan marka wa wa wa waa kamid waxaanu soo saarnay ba guud ahaan aduu nabadda waxyaalaha khatarta gelinaya iyo aan dalka waxa khatar gelinaya somaliland oo aanu si gaara u eegnay qodobada maanta khatarta ku ah marka qodobada aad sida gaarkaa u eegteen ama waxyaabihii cilmiyan markaa u eegteen maxaa kamid ahaa marka la eego eeg waddan walbo filay conference ama duruufu gaara buu leeyahy oo hadiyo jeeraale laakiin wuxuu ka yimaadaa nabaddu waxyaalaha khatarta geliye degenaansha la-aanta ama xasaradaha dhaliya waxaa kamid wuxuu ka yimaadaa dhinaca siyaasadda uu ka yimaadaa dhinaca dhaqaalahana uu ka yimaadaa dhinaca bulshadana uu ka yimaadaa ama waxaa loo yaqaano social cultural element waxaa kaloo uu ka yimaadaa labada qodob ee kaa dhaqaalaha economic orderka iyo political orderka oo kii siyaasadda iyo kii dhaqaalihiya marka saddexdaasi saddexda weeyaan dhinaco laga eego had iyo jaraale de khilaafku ka dhici karo oo guud waa saddexda guud weeyaan laakiin hoos baa loogu sii daadegayo
laakiin sideedaba markaad eegtid inta badan gobolka geeska africa guud ahaan aad u yar kuurgeshid waxyaabaha ugu badan ee khilaafaadka ay ka dhashaan maxaa kamid a haddad bal si tusaalayaal dadka ay fahmi karaan horta haddaynu soo qaadano waxaa kamid a xagga markaynu geeska eegno xagga political orderka ama xagga siyaasadda degenaansha la-aan ka timaada siyaasaddu way sababtaa inay nabadda khatar geliso imka tusaale ahaan oo kale doorashooyinka haddii systemka waddanka la raaci waayo dastuurka oo kale iminka tusaale very clear waxa ah xilligii ka dambeeyey doorashadii kenya waddanka kenya waa wadamada lagu tirinaya africa mid kamid a wadamada ugu deganaa dimuqraadiyaddana ugu hanan qaaday waana caasimadaha africa ugu waaweyn iyo dunidaba wada un-ta iyo ururo badan oo caalami ah ayaa xafiisyo ku leh marka laga yimaado xafiisyada ay north america iyo europe ay ku leeyihin waa meelaha labaad ee africa ay fadhiistaan saddexaad marka waadigii arkayay hal mar inayso marka waa xasilo xasilooni dari ka timi siyaasad oo weliba dhinacyada kalena dhaqaalena baska ku haysay waayo cadaalad darro xagga bulshada ku salaysan bay mujtamaca halkaasoo kala degani ay kala tirsanayeen maxay ay leeyihin waa tusaale waadaxa waxaa kaloo tusaale waadaxa hijrada ama waxaan immigrationka la idhahdee inay dadkii marba waddan ka yaacaan oo waddan kale u yaacaan oo waddankan honof geeskan honof africa caan ku ah waa gobolada ugu qaxoontida badan leh iyada laftigeedu waa ama waxay ka timaadaa siyaasadda oo ma garanaysaa political orderka habka siyaasiga ee dee wadamada loo maamulaya ama ta dhaqaalay ka timaadaa wan gartay su-aalo badan oo la xidhiidha arrimahaas ayaan ku weydiin doonaa dhegeyste ku sugan dalka ingiriiska ayaa haatan khad ku jira bal magacaaga iyo haddaad fariin ama haysid ama su-aal
bismillahi raxmaan raxiim ismaaciil farjar si weyn baan kuu salaamayaa magacaygu waa iid muuse maxamed waxaan joogaa dalka ingiriiska sidoo kale saaxiibkay aadan xaaji cali inuu si fiican i garanayaan filayaasna aad baan u salaamayaa waan dhegeysanayay runtii hadalka ama commenka aadan iyadoo africa guud ahaan ay kasoo ay iskaga mid ka tahay macnaha duruufaha qallafsan ee ku keeno colaadaha sokeeya ee soo noqnoqda waxaan jeclaan lahaa aadan inaan weydiiyo kolley siyaasaddu markay keenaysa qalalaasaha waxay had iyo jeer siyaasaddu doonataa waxa la yidhahdaa marmarsiiye oo waxbay dabada ku qabataa ayay sidaa uu aadanba sheegay tiraahdaa ayay ku marmarsadaan siyaasiyiintu markay doonayaan inay colaad huriyaan matalan soomaalida oo kale haddii dalkeedu waa sabool sidaynu naqaano korriinkiisa dhaqaale hoos buu had iyo jeer aala u socdaa dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay dhoofinta khayraad yar oo dabiiciya oo matalan aan idhaahdo xoolo yaroo la dhoofiyo percentage intee leeg baad aadna odhan kartaa dhaqaalaha arrintaa dhaqaaluhu soomaalida waxay ku keeni kartaa colaad daba dheeraata oo soo noqnoqota oo matalan dhowrkii sanaba mar timaada
waa su-aal aada u wanaagsan horta marka hore waxaan doonayay inaan fasiro dhaqa dhaqaala waddan waloo dunida waxaa la yidhaahdaa resource ku filan uu leeyahy mushkiladuna maaha resourceka waddankaasi leeyahy oo ama gabaabsiya ama aan ku filayn laakiin waxa weeye waa sida loo maamulo oo marna waxa weye waa poorly managed waxa weeyaan resourcekii si waxa loo maamulaya aada u hooseysa oo musuqmaasuq baa jira eex baa jirta looma sina khayraadka dalka marka adduunyada oo dhan ama africa ha ahaato ama geeska africa ha ahaato ama dunida kale ha ahaato ama gaar ahaan waddankaas soomaaliya ee uu dhegeysto runtii anigoo aada ugu mahadinaya uu kusoo qaatay ha ahaatee waxa weeyaan marka haddii resourceka si fiican loo maamuli waayo oo waddanka dadka meesha wada degani meeshay doonaan ha deganaadaan ee ay u sinaan waayaan oo si distributionka ama sa loogu qaybinaya ay fayr iyo cadaalad noqon weydo marka wuxuu keenayaa qulqulatooyin xagga siyaasadeed buu dhalaya waayo waxaa dhacaya inta badan in resourceka lagu dagaalamo markay qolob sad bursadaan kuwa kalena colaad iyo dagaallay hurinayaan marka inta badan waddan walba khayraad ku hos jira haddii si fiican loo maamulo waxa weye wuu ku filaanaya laakiin sida loo maamulo ayaa sababa in dee abaari iyo dhaqaalo darro iyo shaqo la-aan cudurro intaba ay keento marka dambana markaa qulqulatooyin badan ay ka dhashaan soomaaliya o kale markaynu soo qaadano waxa weeyaan waa waddanka aynu wada ognahay oo isu sharix mayno khayraadka iyo baaxadda iyo noocyada o dhan u leeyihi marka la isku wada daro waddankii somali republic la ohan jiray ee maanta somaliland iyo qaybaha kale u jooga laakiin mushkiladaha jira waxa weeyaan dee ilaa intii xornimada uu qaatay kun sagaal boqol lixdankii sidii loo maamulay ayaa u ekeysiisay qaabka uu maanta u eegyahay oo waxa weeye colaadaa la galay khayraadkii baa yaraaday majaacaad baa dhacay burbur baa dhacay dub buu uga noqday halku taagnaa markaa sidii loo maamulay baa sababtay inay dadkii iyo dalkiiyo fakri ka dhigaan resourceka yaalana waynu wada ognay noocu yahay wan gartay iidoon kuusoo noqon doonaa dhegeyste kale ayaa haatanna qaaradda yurub naga soo bilaabay magacaaga iyo halkaad joogtay su-aashaad qabtay
ismaaciil waa mahadsanta walaal adiga iyo bahda shoogada iyo khabiirka ku jira ee aadan xaaji cali magacaygu waa diin cabdillaahi oo loo yaqaano xamdan waxaan joogaa dalka jarmalka laba su-aalood waan weydiin lahaa khabiirka hadday suuragal tahay oo waktigu inoo saalmaha marka aninka so sooma dadka soomaalidao kale markaan tooda ka hadlayo soomaali fara badan ayaa waxay usoo bex usoo baxeen wadamada qurbaha north america ama australia ama eurub oo kale dadka qurba joogta ana waa dadka ugu badan ee saameynta kule siyaasada soomaaliya dadka waxaa laga yaabaa carruurtooda inay qurba geysteen oo jaamacada dhigtaan nolol fiican ku nool yihiin oo meelo degan oo nabada ay joogaan dadka soomaalida qurbaha jooga siyaasiyiinta dalka ku laabanaya soo qeyb kama qaataan iyagu xasilooni la-aanta ka jirta gudaha soomaaliya o kale waa midda kale arrinta su-aasheeda labaadna waxay tahay arrinta cadaalad oo kale haddaan si kooba kuusoo kooba profesor aadan xaaji cali saan u fahmay mid waxaa la xidhiidha qabyaaladda oo uu tusaalayaal badan usoo qaatay qodobka labaadna waxa weeye cadaaladda marka labada qodob marka laga hadlayo sidee bay saameyn ugu leeyihiin khilaafaad meel ka dhaca
okay aada iyo aad bu mahadsan yahay dhegeystahaasi jarmalka inaga soo wacay eg markaan u noqdo labadaas su-aalood ee midna cadaaladda la xidhiidho midna qabyaaladda horta qabyaaladda waan u iman doonaa cadaaladda waa muhim oo marka waxa jira cadaaladdu marna waa formal justice kan cadaaladda maxkamadaha la tagay qofku dacwoodo midna social justice wey waa cadaaladda bulshada la yidhahdaa marka cadaaladda bulshada waxa weeye marka hore qaab dhismeedka dawladda u dhisan tahay ma loo simay doorashooyinka dastuurku siduu u qaadaysan yahay xuquuqdii in la wada leeyahay dadku inay powerkii iyo awooddii u sinaadaan waa lagama maarmaan marka dambena marka hay-adihii dawladda la qaybiyo resourceka waddankaasi leeyahay natural resource hadduu yahay ilaha dabiiciguu leeyahay shaqooyinka abuurka wax alla wixii resource lagu tilmaamo noocay doonan ha aadaan iyagoo resourceka badan yihiin ma loo simay oo qof waloo muwaadina access mau yeelan karaa masalada marka la dul istaagayo waa masaa'ilka ugu badan ee afrika saameeya dhibaatooyinkana keena dagaaladana keena waayo markay dadku bulshadu waayaan cadaalad markay waayaan khayraadkii ay u siman yihiin maamulkii ay u siman yihiin resourcekii iyo shaqo abuuridii iyo developmentkii iyo horumarkii ay u- markay waayaan sharcigay gacanta ku qaatan dabadeedna way dagaalamaan qofku wuxuu tarigareeyaa ama isku dayaa inuu xoog kusoo dhacsado qeybtiisii markaa qurquratooyin iyo in kooxa kooxa loo qaybsamo laisku horimaado markaa cadaaladda bulshadu waa mid muhima afrikana inta badan oo waxyaalahay ku saarsaday oo waxa weeyaan dee cadaaladda bulshadu waxay ku timaadaa qaabdhismeed iyo dowladnimo fiican oo si fiican ushaqaynaysa waan gartay oo ixtiraamkeedii leh oo hay-adaheedii leh oo nidaamkii iyo maamulkii iyo powerkii oo wareega leh oo marba ay cidi gacanta ku haysa leh haddii taa la waayo markaa waxaa dagaalamaya waxaa dhacaya in la dagaalamo in la kala shakiyo burbur ku dhaco sidii qarankii soomaaliya la ohan jiray oo kale ku dhacday ee maanta dee ishaa uu weegyahay uu ekaaday waan markaan u yimaado em, ta qabyaaladda qabyaaladdu horta waxaan ka yar istaagaya laba dhinac oo markii hore mujtamaca soomaaliga intuu u badan yahay way jireen dad marnaba aan dee reer guuraa ahayn laakiin siduu u badnaa dad reer guuraaya ahayn markaa noloshii reer guuraaya loo badnaan jiray boqol kiiba sideetan iyo shan iyo todobaatan iyo wixii ka sarreeya ay soomaalidu ahaan jirtay way burburtay waa laga soo guuray noloshaa marka qabiilka iyo qabyaalada laga hadlayo hadda loo isticmaali jiray dadku qaab bay u noolaayeen habbay isula degi jireen resourcekoodu nooc buu ahaa noloshoodu waxbay ku xidhnay wixii oo dhan baa isbedelay markaa qaab nololeedkii ka jiray bastrolka ama nolosha reer guraagaba magaaladii lala soo galay oo waxa weeye maanta iyadoo magaalooyin waaweyn la degan yahay caasimada la dhisay village iyo xaafada la abuuray ayaa mentalitigii ama maskaxdii markay dadku reer guraa ahaayeen ay ku ku ku shaqaynayaan marka taasi waa horta halka ay qabyaaladu ay taagan tahay oo waayo waa in magaalanimada loo soo guuray oo ay dadku ma garanaysaa een, ee, mabaadidii magaalanimo la yimaadaan ee, xaafad sameeyaan wada noolaadaan wax sheergareeyaan laakiin qofku waxaa laga yaabaa qof kale oo aanay waxba ka dhaxaynin inay hoosta iskaga xiran yihiin inay isku reer yihiin dabeedna taasi waxay ka hortimi noloshii bulshada ee wadajirkii sababtoo ah qofna qof lama jiro qofku koox kale oonu dhaweyn buu la jiraya oo nolol laga soo guuray oo reer guuraagii ah baa magaalooyinka lagu dabaqaya masalada labaadan qabyaalada ka tilmaamaya waxa weeye dadku had iyo jeer ale dadka caadiga ah caamadihi had iyo jeer qabyaalada waxaa isticmaala qofka ama resource iyo khayraad dhaxsanaya ama qofka power doonayaba aada u isticmaala lakin marka dadka caadiga ah eegto waa dad walaalaa waa dad iswada jecel waa dad wada nool laakiin qofka danta leh ama mid dhaqaala ha lahaado ama ujeedo baawar ha lahaado ama ujeedo kale oo ayaa use gareeya oo dadka adeegsada oo kala qaybiya oo u tusa inaanay dadkani wax isu ahayn inaad heera kala yihiin marka qabyaaladu waa tuul la isticmaalo baa la odhan karnaa waa tuul la isticmaalo oo ninka dan lih ama qofka dan lihi uu doonayo inuu ku gaadho amuuruhu waxaynu isla garanay inay power sharinka iyo amuurahani yihiin kuwa keenay iyo dhaqaaluhu yihiin kuwa keenay dhibaatada colaadaha keena wax markaba bilaabma maaha oo waa wax iska soo socda oo muddo dambe ay yimaado oo dhacaa aadan waxaan weydiin lahaa maxaa ma nabaro horaa had iyo jeeraale dabka gaas kusii shuba oo keena mise waa wax suddenly u yimaado uno markaba ay dhacaan in la arko in amuuruhu xumaadaan oo ay colaaduhu dhacaan
waad fahantaan filaya macnaha nuxurka su-aashu waxa weeye Ah.
een, khilaafaadkan markay bilaabmayaan ma waxyaabo hore ayaa doog horaa soo kicisa mise waa wax iska barun iska qarxa
horta een, markaynu ku noqonayno khilaafaadku had iyo jeer ale waxaa jira khilaaf ee, muuqda iyo mid qaabaysan oo waxa la yidhahda structural silence baa la yidhahdaa marka way dhici kartaa ma had iyo jeer ale eeg imika cadaalad daradu hadday biirto ee, resourcekoo loo sinaan waayo ay biirto een, arrimaha bulshada ee infrastructureka iyo baahida basic ee dadka wax laga qaban waayo marka way isbiirsanaysaa waxay gaaraysaa marka dambe inay qaraxdo imika tusaale waadaxa waxay noo ah wadamadan carabta ee berigdowd waxaan arab spring la yidhaha ama baraarugii carabta ay ku dhaceen ee dowlado badan baabi'iyey dowlado badan dagaalo sukeeyey ku jiraan madaxweyneyaal badan galaaftay wuxuu ahaa wax soo biiri cadaalad darro ay dadku ka tirsanayeen dhinaca politicalka political orderka iyo ta dhaqaalaha iyo ta bulshada saddexdaba way ahaayeen dabadeedna wadamada qaar imika libiya oo kale kasoo qaatay afartan samey qaatay a- a- afartan kaa samey qabdaasay haystay dee cadaalad darradu way biiraysay dadka wuu laynayey ee, khayraadka looma samayn khayraadki wadanka siduu doonaa uu ka yeelayo wadamuu ku laaluushaya africa waxa weye wuu is- isagoo dadkiisi laga yaaba inay baahan yihiin way soo biirtay dabadeedna afartan sano waa wakti dheer laakiin way biiraysay markii dambe waxay gaadhay heer isaga iyo intii ku hareereysnay iyo caa'iladiisii ay kantarooli ka waayeen dowladihii kale masar lamid ahay xusni mubaarag iyo kulo iyagana saas leeg baa ku dhacday sayna caabudiin all of them marka had iyo jeeraale way adag tahay way yar tahay xaaladda mar un dhibaata iska timaado way biirtaa marka waxaa loo baahan yahay in la fahmo oo la ablaableeyo oo la analyse gareeyo oo la yidhaahdo dhinacay noo socnaa imika tusaaleena waadaha waxa ah wadamadan sabsaxaraa ka hooseeya waxaa lagu tilmaamaa waa wadamada markastoo doorasho ay galaan doorashada kadib ay colaadi hurto oo waxaa la yidhahdaa maxay yidhi post conflict violence baa la yidhahda ama colaadaha doorashada kadib maxaa sababaya waxaa sababaya structurekii ama qaab dhismeedkii dowladda oo daciifa marka hore dadku cadaalad darro tirsan yihiin qoomiyado ay u qaybsan yihiin waxaasoo dhan oo jira ayaa la gelayaa siyaasad iyo tartan dabadeedna cadaalad darraa la tirsanaya wuxuu noqonaya markaa kabriidkii qarxinaya problemkii jiray marka wadamada saxaaraa ka hooseeya oo ay xitaa somaliland ku jirto iminka xitaa somaliland laftigeedu way soo gashay sababtoo ah doorashadii deegaanka ee ugu dambeysay waxay sababtay in markii de goli deegaankii doorashadii la galay ay sababi gaadhay problems waaweyn marka wadamada markii hore somaliland way ka baxsanayd doorashooyinkii tobankii sanada hore lasoo qabanayay aad bay u wanaagsanaayeen laakiin kii deegaanka ugu dambeysay way soo gashay oo ma aha un markaa doorashadii bay cadaalad darra ka dhacday waxay iyaguna tahay tabashooyinka badan shaqo la-aanta dhalinyarta ma garanaysaa resourceka waxaan oo dhami faakiro ku biiraya bay sababo ku biiraya bay noqonayaan n marka laga hadlayo nabadda qudheeda waxaa la yidhahdaa nabadda qudheeda macnayaal badan xambaarsan n tusaale ahaan waxaa ka mid a waxaa la yidhahdaa nabadda taban iyo nabadda togan marka macnaheedu muxuu yahay maxay ku kala duwan yihin nabad taban ama nabad togan oo kale marka la leeyahay waa run oo horta marka nabadda dee la eegay iyada laftigeedii baa noocyaa oo nabadii togneyd iyo tii togneyd waxay ku kala duwan yihiin eeg meelna colaadii baan socon oo muuqan oo markaa laisma laynayo oo rasaas laislama dhacayo faashish laislama dhacayo laakiin weli dadku isma dhex marayaan oo ma wada noola oo isma jecla oo ismay cafiyin oo xoolahoodii ismay celinin laakiin colaad iyo dagaal iyo dihisba inaan arkeynin meelna colaadiina waa la joojiyey maxaa yele markaa taa hore waxa weya waa naba na- nabadda waxa weeyaan taban weeyaan tan dambena waxa weeye labaadna waa marka marka hore stagekaa hore laga soo gudbe maxaa yeelay nabadii la isla qaato dabadeedna loo gudbo haddana in wixii xaale jiray cadaalad daradii jirtay wixii la kala tirsanayey dulmi hadduu jiray dabadeedna taana la xaliyo dabadeedna loo gudbo in la walaaloobo la wada noolaado wax la wada qabsado la isdhex maro hay-adahan qaramada midoobo kale haddaan marar kale kugu celiyo waxaa jira hanaan baa jira ay yidhaahdaan xasaradaha qudhuda halbeegyaa jira ay isticmaalaan oo waxay waxaad maqlaysaa darajada koowaad ama darajada labaad ama darajada toddobaad heerkaasay maraysaa khilaafaad inuu dhici karo ama inay nabaddu waxyeelo soo gaadhi karto ama ammaanku heerkaasu marayaa marka markay saa leeyihiin maxay qaataan maxay wax ku cabiraan maxay ula jeedaan dad badan baan arrintaa fahamsanayn
markii arrimahaas oo kale la qiimeynaya ama hay-adaha qaramada midoobe ha qaataan ama ururada kale caalamiga ha qaataan factories badan oo isku ji- isku jiraba ayaa ayaa laga duulaa marka factorieska waxaa kamid ah horta waxaa la eegaa qaab dhismeedka siyaasadeed dalka waa la eegaa marka wuu saadaaliyaa wuxuu saadaaliyaa egminka tusaale ahaan wadamada qaar ba markay doorashooyinku soo dhow yihiin allaamin la sameeyaa oo la idhaahdaa colaad baa ka iman kartee xaalad diyaar garow ha la galo wadamada qaarna waxa weeyaan doorashooyinka iyo waxba uma keento marka factorada laga eegaya waxaa kamid a siyaasadda wadankaasi keriyarkiisi baa la eegaya siyaasadiisu degenaansho intee leeg bay leedahay inteelay ku guuleysanayaan institutionskiisu intiisaba inteein leeg bay dhisan yihin institutional building oo ay awood u leeyihin in khilaaf kastoo soo baxa ay gudahooda xaliyaan intaanay u gudbin colaad waxaa kaloo laga eegaa factorieska kale ee ku hareereysan ee ka dhaqaaluhu kamid yihi ka bulshadu oo hadii jaraale imika eeg wadamada ay cirdiga ama magaranaysa qoomiyadaha kala duwan wuxuu ka qeyb qaataa in qoomiyadahaasi mar alla markay problem yimaado ay iscunaan dagaalamaan haddii aanay marka hore si fiican isugu san san banaanayn marka waxaa laga qiyaas qaataa faagtaro ama sababo dhinaca siyaasadda ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca bulshada ah bulshada oo social culturekiia bulshada wadajirkeedii iyo dhaqankeedii iyo sida tarasimka ama qaab dhismeedka bulshadaas siduu yahay waxyaalahaas oo dhan baa laga saadaaliyaa dabadeedna halkaasaa laga siiyaa number one marka dee darajada lasoo saaray sida iminka tusaalaan aan ku lahaa wadamada saxaaraa ka hooseeya o dhan waxaa lagu leebelgareeyo oo layidhi waa wadamada doorashadu ay colaado keento doorashadii waxaa la doonaya in baawarkii lala kala wareego dimuqraadiyad la helo haddana colaad bay keenaysa marka waxaa laga qeyb qaadanaya saddexdaasa laga soo laga eegayaa iyo iyo factories badan oo kasii dhalanaya oo iyaga hoos barometris loogu daadegay dhegeyste muqdisho ku joogaan horta siinaya haatan oo khadkii nagu soo biray su-aashaadoo kooban asalaamu calaykum bahda v o a waan salaamaya brofesor marka xigta magacaygu cabdisaq maxamed inshaar waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan raba brofesorka inaan weydiiyo marka la dhaho nabad waxaa jirto soomaaliya salaamta usoo qaato waxaa ka dhacay colaado aada u badan waxaa dhici karta tusaalayaal badan waxaa u noqon kara wadamo horay dhibaatooyin ay uga dhaceen oo haddana dhibaatooyinkoodii si si wanaagsan u xaliyay isla markaana hadda ah wadamo horu maray marka tusaale aan usoo qaato wadanka rwanda oo kale waxaanu ognahay muddo kooban waxaa ka dhacay xasuuq aada u baahsan haddana waanu ognahay maanta dunida qaaradda africa meesha ay kaga jiraan iyo weliba wadamada siday u horumareen dadka reer rwanda marka ummadda soomaaliyeed oo kale tusaale ahaan marka la dhaho qaabka nabad raadinta maxaa la haboon iyagoo kaga dayanaya wadanka rwanda tusaale inay gaaraan nabad buuxi cabdishaaq aad iyo aada umahadsan waana su-aal fiican runtii horta colaaduhu sidan ay u imanayaan ay u dhacaan sidaas oo kale ayaa loo xallin karaa looga guuleysan karaa waayo eeg in nolosha insaanka ama ibni-aadanka ilaa nebi aadan laga soo bilaabo waa up and downs waa hoosu dhac iyo saruka marka ma ceeb ma aha in la ama dhibaato lasoo gaadho ama in magaranaysaa caqabadi hor timaado laakiin waxaa muhiima in laga soo kabto marka horta marka hore waa la xallin karaa mushkilad kasta waa la xallin karaa waa laga hor dhici karaa problem kasta waa laga gudbi karaa wadamo waaweyn oo wadamadan maanta xadaaraadkan waaweyn xadaarada reer galbeedka o kale ama wadamada yurub oo dhan iyo wadamada waaweyn fariska jaban iyo north korea iyo south korea le iyo ay kamid yihiin wadamadan kale ay dheertay malaysia iyo wadamo aan soo marin colaadi ma jiraan laakiin waxay kaga soo gudbeen ruwando oo kalena cabdirasaaq baaba tusaale usoo qaatay oo aynu arkayno inay de ninety four ki dhaweyd imika ay labaatan sano inaga xigto ko labaatan sano ay ay ay colaad colaadihii xasuuqii dunida ugu xumaa ka dhacay waxaa lagaga gudbi karaa saddex arrimood arrinta koowaad horta waa inay jirto leadership hogaami hogaan visionaria oo aragti leh oo ay oo ay u ardahayo horta garanayo dadkiisu halkay taagan yihiin halkay u baahan yihin in la gaadsiiyo iyo qorshihii arrintaa lagula imanaha lala yimaado haddii leadershipka la waayo waxa weeye colaadaha yaryar ee dawlad ku dhaca way baabiiyaan iyadoo colaado ka waaweyn ay dawlad waaweyn aan waxba ka qaadi karin arrinta labaad ee kalena waxaa kamid a dadka bulshada ila leadershipku hadday bulshadii waayaan hadday dadkii waayaan dad u heelan inay caawiyaan leadershipka daba istaagaan isu tanaasulaan ismaqlaan magaranta khilaafaoodkooda yarare ku salaysan noocay doonaan ku salaysanaadeen marka soomaalida oo kale qabyaalad iyo kooxa kooxaysi iyo reero reero aan macno badan samayneyn bay ku salaysan yihin inay ka tanaasulaan oo danta caamkaa eegaan oo waxwadqabsiga eegaan oo wadajirka eegaan taasi markaa bulshada haddii la waayo saa u daba istaagta leadershipkana maxay hayleeyihin ma soconayso waxa sababta saddexaad ee caawinaysana waxa weeyaan wax lagu kalsoon yahay system la wada ogol yaho oo lagu kalsoon yahay oo dastuurku kow ka yahay waayo dastuurku isagay kasoo bilaabantay awood qeybsan iyo sharciyada kale ka dhalanayo system markaa lagu wada kalsoon yahay oo dadka mideeya haddaanu jirina waxba ma gaaraan markaa saddexdaa qodob haddii la helo ruwaandana waxaad moodaa inay saddexdaa heleen marka shayga muhimkaa waxa weeyaan inaad adigu marka hore dhulka isku daydo inaad ka kacdo waayo cidi fursad ku sii mayso inaad ka kacdo haddaad ka kaci weydo waa lagugu sii joogsanaya maxay ahaydey nabaduna ninkii xogayihii hore qaramada midoobey butus shaqaali baa maruu ka hadlayey wuxuu wuxuu yihi war began is in the mind of man but the peace a process a, a way of solving problem oo ah maxay ahaydey nabaddu wuxuu ku sheegay waa hab la joogteeyo wax maalin inta la helo la yidhaha nabadii baanu helay maaha waa wax maalin walba laga shaqeeyo waayo maalin walba caqabad baa ka hor iman karta marka waa sida dhibta markaad wax beeranaysid aad maalin walba u waraabisid cayayaanka uga ilaalisid u jirtid ama xoolo haddaad leedahay maxoonahaaga u jirtid sidaas oo kale nabaddu waa wax la ilaaliyo waa wax la joogteeyo waa wax la maalgeliyo waa wax laga wada shaqeeyo haddii taa la waayana waxaa hubaanaya ina colaada imanayso burburkana imanayo
guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxaa inaga eg barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaana marti inoogu ahaa brofesor aadan xaaji cali madaxa kuliyadda xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa tan iyo intaynu barnaamijyada xiga ku kulmayno waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh